kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad kusoo dhawaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho maanta ka furaya shirweynaha waxbarashada soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saaka toogatay askarwaa askar ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya xisbiga ucid ee somalilan oo ka hadlay dagaalka weli ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool shirweynaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga puntland oo maanta garowe ka furmaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka maarso sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furaya shirweynaha waxbarashada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya shirkan ayaa ka furmaya garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaana looga hadlayaa arrimaha waxbarashada waxaana shirkan ka qaybgalaya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xubno ka tirsan labada gole iyo bahda waxbarashada iyada oo shirkan uu socon doono muddo saddex waa muddo shan cishaa waxaana looga hadlayaa arrimaha waxbarashada iyadoo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ay dhowaan saddex kun oo macalimiina gelisay tartan kuwaasoo haatan waa kuwaasoo laga qaaday imtixaan iyagoo haatan ah natiijo sugayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka toogatay laba askari oo ka tirsanaa booliska soomaaliya kuwaasoo lagu helay eedo ahaa in ay dileen askar iyo qof shacab aha oo la dhacay askarta la toogtay ayaa kala ahaa cabdishakuur axmed maxamed waxa uu horey u dilay xuseen maxamed shire oo ay booliska ka wada tirsanaayeen iyo cabdijamaal cabdulaahi xayle oo isna booliska ahaa waxa uuna dilay cabdixakiim maxamuud khaliif oo uu dhacay kuwaasoo sida ay sheegtay maxkamaddu lagu helay in ay si bareer ah u dileen askar kale aruur hore ee saaka oo isniin ah ayaa lagu wada toogtay amaba lagu oofiyey xadkii qisaasta ahaa ee lagu xukumay cabdishakuur iyo cabdijamaal waa toogashadii u dambeysay oo ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoo dhowr jeer oo hore fulisay toogasho noocaana madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa marar badan askarta dowladda uga digay dilalka sharci darrada ah xisbiga ucidda ee somalilan ayaa si adag uga hadlay dagaalka weli ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyaha xisbiga ucidda ee somalilan injineer faysal cali waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan ayaa sheegay in aysan marnaba ka bixi doonin ciidamada somalilan magaalada laascaanood ee gobolka sool cidda sidaa ku fikiraysana ay tahay kuwa ku jira riyo maalmeed waa sida uu hadalka u yidhi soomaalida etoobiya siduu xiriirkeenu u wanaagsanaaday een ugu rahaysanay ina ili ayuu doraatana ay aflagaadaynayeen markaa tir ahaan kiilalkaana soo weeraray micnaha hoyaxana soo weerartay etoobiya leanno dowladda etoobiya ayaa arrimaha dibadda ee kilayada ku haysa waxaa weeye waxay la mid tahay maalintii horuu hadlay muuse uu yidhi dagaalka waxaan ugu wadaa xasan sheekh jaararkii o dhan way nagu dirayaan inagu waa kala maqannahay wayna kala diray waxa weeye nasiib darada maanta ka taagan dalkana qorshihiina uu ku socdo qorshiyan aanaynu haysan mid siyaasadeed iyo mid militari aanaynu haysan taasi waxay keenaysaa inay u hirgasho himilada cadowgeenu maanta waxay sor fadhiyaa ciidamada sor fadhiyaa maaha ciidamo ka tirsan beesha degta laasaanood waa ciidamo shisheeye oo ku soo duulay somalilan oo u horeeyo maamulka maxamuud saleebaan ciidamada reer somalilan horta marka ore waxaan leeyahay geesiyaashow muranka muuse biixi annaga noo dhexeeya ee ku saabsan war gurigaaga hagaaji oo doorashada madaxweynaha waktigeedii cayin yaanu idinka idinay jabin yaanu idinay jabin idu waxay tahay ilaalayaasha sharafta reer somalilan xuduudahaas reer somalilan muusena waxaan leenahay reer somalilanoo madaxu hadduu ku boko jirkuma bogsanayo madaxayna buka madaxayna buka hogaanka inaga xun waa la tashadaa tale laysku yimaada muuse waxaa leeyahay maanta ragnimo samee ragnimo samee xilka ku wareeji
waa guddoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo ka hadlayay dagaalada weli kasii socda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaad la socotaan warka iyaga subaxnimo dalsan muqdisho shirweynaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga puntland ayaa maanta ka furmaya magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana ka qaybgalaya wafdi caalami ah waryahayga maymuun cabdirasaaq ayaa warkan garowe kasoo dirtay iyadoo la filayo in maalinta berita uu magaalada garowe ka furmay shirweynaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga puntland ayaa waxaa magaalada garowe lagu soo dhaweeyay wafuud caalamiya oo ka qaybgalaysa shirweynaha wafdiga soo gaaray garowe waxaa hogaaminayay gudoomiyaha ganacsatada dowla deegaanka soomaalida itoobiya waxaana wehelinayay wafdi ganacsato ah oo ka socday dalka jeynaha gudoomiyaha rugta ganacsiga puntland maxamed caydiid jaamac oo soo dhaweeyay wafdiga ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee garowe noo ah inaanu ku soo dhaweyno garoonka diyaaradaha ee jenaraal maxamed abshir ee garowe wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga dowlad deegaanka soomaaliya iyo wafdi ganacsataa oo ka socda dalka jaynaha waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada wafdiga waxay u socdeen inay ka qaybgalaan si mug leh shirka maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland gudoomiyaha rugta ganacsiga dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa garowe waxaana uu sheegay shirka garowe ka furmeeyey inuu yahay mid ahmiyad weyn u leh ganacsatada soomaaliyeed aad baan ugu faraxsannahay runtii inaanu markii afraad aanu nimaadno puntland dabcan waa gurigayagii marsina kuma nihiin ujeeddada socdaalkayguna waxawyaa inaanu ka qayb qaadanno shirkaas ganacsi annagoo rajaynaynaa in maadaama labada deegaan ay yihiin laba deegaan oo xad leh ayna tahay in uu dhex maro xidhiidh dhaqaale mid maalgashi oo labada dhinacba ah waxaanu u nimid inaannu shirkaana ka qayb galno islamarkaana aanu dardargelinno wadahadaladii hore iyo xidhiidhka hore ee ganacsi ee ka dhexeeyey labada degaan jenjin oo ka mid ahayd wafdiga ka socda dalka jeynaha ayaa dhankeeda hadashay waxaana ay tiri magacaygu waa jenjin waxaan ka imid dalka jeyna waxaan casunnay koox injoo ah waxaanu wax ka bartay jaamacadda inactive ee dalka u k waxaana ka bartay sharciga ganacsiga caalamiga waanu ku faraxsannahay inaannu halkan nimaanno waxaana rajaynaynaa inaannu wax ka baranno maymuun cabdirisaaq dalsan t v garowe
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda dowladda talyaaniga ayaa soo bandhigaysa waa soo badbaadisay kun iyo saddex boqol oo muhaajiriin ah kadib howlgal samata bixin ah oo laga fuliyey dhowr goobood oo ku yaala koonfurta talyaaniga laba toddobaad kadib markii ay toddobaatan iyo afar qof ku dhinteen doon ku qaribantay xeebaha waddankaas warkii subaxnimo aad ka dhageysanayseen dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel